Laba boqol toban iyo shan arday ayaa magaalada Burco loogu soo xiray tababar ku saabsan sida loo barto cilmiga shareecada, waxaana tababarkani soo qabanqaabiyay Jaamacadda Alva. Xiritaanka tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka Jaamacadda Alva, macalimiin, culimo-diin, iyo ardayda loo qabtay tababarka. Guddoomiyaha Jaamacadda Alva Faraceeda magaalada Burco ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka.
sanadkan waxay koley ardaydu ay ka faa'iidaysteen shan maado waxaana socotay muddo toban cisho ah shantaa maado waxay kala ahaayeen culumta shareecada haday tahay xadiiskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam fiqigii azuhd waraqaa'iq akhlaaqdii aadaabtii iyo tafsiirkii qur-aanka kariimka ardayda isdiiwaangelisay ka faa'iidaysay waxay ahaayeen laba boqol iyo shan iyo labaatan arday imtixaankii waxaa fadhiistay boqol arday oo imtixaankii galay Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay tababarka ayaa bogaadiyey.
oo sare loogu qaadayo waxbarashada diinta islaamka ee ubadkeenna waa alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta halkaynu marayno iyo halkaan annagu soo marray loo qabtay ardaydan labada boqol ka badan ee silsilatulaxaadiis iyo faa'iidada weyn ee halkan kaga qayb galay oo maanta loo soo gunaanaday oo aqoon diimeed ay xambaaraan da'yartu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaannu ka soo qayb gallo dhallinyartan qiimaha leh ee runtii gacanta ku haysa wax gacan lagu hayo wixii ugu qaalisanaa oo ah ee kalaamkii ilaahay iyo shareecadii ee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam suuban uu inooga tegey ee runtii waxaan rajaynayaa dadaalkaa badan in laydigeliyey inaanu noqon doonin tacabqasaar laakiin uu noqon doono mid idinkana wax idii tara waalidiintii iyo cid kasta oo barbaarintiina iyo tarbiyaddiina lahaydna ay farxad u noqoto iyo rayrayn Tababarkan loo qabtay ardayda ayaa waxa uu kaalin muhiima ka qaadan doonaa sida loo daraaseeyo cilmiga shareecada Islaamka sida tafsiirka, axaadiista, iyo fiqiga.